halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada oo bisha disembar ay tahay koob iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddana saakaya caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
xaaladda xuquuqal insaanka jabuuti waxaa la odhan karaa inay xoog bau fiican tahay oo in ahmiyad gaara le uu madaxweynuhu siiyey ayaa ka muuqata leeshoo wasaaraddan ayaa ku shaqale cadaaladda iyo xuquuqal insaankaba sharcigu waxa weeyaan markay dadku ku arkaan ha la eego jaraa'id ha la ogolaado dabadda ka socda inay jaalka jabuutiya gabad soo ogi karaan dhibaatada ka taagan dadku siday ku sugan yihiin ha la ogaado runtii markaasaa la ogaan doonaa in xaqwalisaanka maaragtay loo tixgeliyo jabuuti iyo in kale
waxay ahayn kuwaasi wasiirka cadaaladda iyo xuquuqda aadamaha ee jabuuti muumin sheekh axmed iyo qareenka mucaaradka jabuuti sakariya cabdilaahi cali oo labaduba ka hadlaya xaaladda xuquuqda aadamaha ee jabuuti warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
laba qarax ayaa ruxay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala dalkaasi turkiga magaaladiisa istanbul xalay oo sabti ahayd goobjoogayaal iyo madaxda dowladda ayaa waxa ay sheegeen in weeraradan ay ahaayeen kuwa lala eegtay goob markaasi ay buuxeen ciidamada baabuurta baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey iyo sidoo kale mid kale oo ismiidaamina ayay labadaasi weerar ahaayeen oo lala eegtay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga laba saacadood kadib markii ay dhammaatay ciyaartii labada dhinac dhex maraysa kooxaha ciyaarayay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in goor hore oo saaka oo axaad ah dhimashadu ay tahay in ka badan shan iyo toban qof iyadoo dhaawacuna uu yahay wax ka badan lixdan waxaa madaxda dalkaasi ay sheegeen in qaraxyadani lala eegtay baabuurka ciidamada booliiska ee rabshadaha ka hortaga oo taagan garoonka hortiisa ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay weerarkaasi inay ka dambeysay
guddoomiyaha shirkadda shidaalka caalamiga ee dalkan maraykanka ee exon mobil master rex tillerson ayaa kusoo biiray dadka lagu wado ama laga yaabo inay noqdaan amaba ka mid noqdo dadka noqon doona xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka kadib markii qaar ka mida warbaahinta maraykanku ay soo tabiyeen in uu magacaabi doono madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump xafiiska madaxweynaha la doortay ayaan ilaa imika wax faahfaahin arrintaasi ka bixinin agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha la doortay donald trump ayaa fariin uu soo dhigay bogga fariimaha gaagaaban laisku widaarsaday internetka ee twitter-ka waxa uu ku sheegay in madaxweynuhu iyo xafiiskiisu aanay ku dhawaaqi doonin wax magacaabisa ilaa iyo bilowga toddobaadka soo socda subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington sidii aad wararkaba ku maqlayseen in ka badan labaatan qof ayaa ku dhimatay laba qarax oo xalay ka dhacay garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga faahfaahinta warkaasi waxaa warbixintan inooga diyaarisay sahra cabdi axmed
qaraxyadan waxay dhaceen markii laba kooxood oo kuwa turkiga ugu waaweyn uu soo dhammaaday tarsankooda ayna ka soo baxeen garoonkii ciyaaraha ee vodovone arena oo ay ciyaartoodu ka socotay waxaa dowladdu ay sheegtay in lala egtay ciidamada amniga iyadoo ay ku dhinteen dhowr iyo toban qof in ka badan kontonna ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi qaraxyadan oo la sheegay inay laba ahaayeen ayaa mas-uuliyiinta dowladdu waxa ay sheegeen in midkood uu ahaa mid ismiidaamina halka ka kaleetana uu ahaa gaari warxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la qarxiyey goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa la arkayay qiiq hawada isku shareeray gaadiidka amniga oo xiray wadooyinka iyo dad waxyeello ay soo gaartay oo baabuurta gurmadka gargaarka caafimaadka ay qaadayaan salmaan jamaal saciid oo ah suxufi soomaali ah oo degan magaalada istanbul meel sidaasi aan uga fogeyn goobta qaraxyadaasi ay ka dhaceen ayaan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuuna iiga warramay dhacdadaasi sida ay wax u dhaceen
dhan qaraxan laga maqlayay inta badanna markaad fiiriso qaraxan waxaa marka uu dhacay inta badan wadooyinka muhiimka ah ee aaga qarax uu ka dhacay oo dhan waa la xiray oo ciidamo badana halkaasi la keenay daabulid xoogana ka socotay oo dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay halkaasi laga daabulayay waxaa la dhihi karaa qaraxa markuu dhacay kadib shoobra badan buuq badan iyo guux badan ayaa laga maqlayay inta badan magaalada istanbul gudaheeda laakiin inta badan markaad fiiriso isu socodka gawaarida dadweynaha sida basaska treenada iyo weliba jawiga kale ee magaalada qaab caadi ayuu ahaa laakiin aaga qaraxa uu ka dhacay ayaa inta badan waxaa la xiray gawaaridii halkaasi isticmaalaysay wadooyinkii into intoodii badan ayaa waxaa lagu gooyay wadooyinka gawaarida ay ciidamada boolisku ay leeyihiin waxaana muuqatay xili hore in aaga aagaas oo idil ay dadku isu socodkii uu uu yaraaday laakiin haatan aan kula hadlayo jawiga ayaa wuxuu umuuqdaa mid runtii uu aada u degan yahay dhawaaqa ambalaasa kala gedisa dhaawacyada daabusha oo saacadihii hore dhawaaqoodii wadooyinka isqabsaday ay haatan waxay muuqanaysaa inuu aada u yaraaday ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay qaraxyadan weerar haddaba siduu ahaa xaalka qaraxa ka hor waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale uu weriye salmaan qaraxa wuxuu ku su-aaday xilli ay ciyaartooyda ama garoonku taageerayaashu ay kasoo baxeen oo ciyaar halkaasi ka dhaceysay ay soo gabagabowday waxaana jirtay in garo ciyaartu markay socotay in halkaasi ay joogeen ciidamo aada u fara badan oo boolis ah oo loogu talagalay inay rabshadaha ay ka hortagaan ama shaqaaqooyinka garoomada ka dhaca mararka qaar inay inay ka hortagaan gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska rabshadaha ka hortaga oo banaanka hore ee garoonka yaalay ayaa mar qura waxaa laga warhelay qarax xoogan oo gaarigaasi lala beegsaday wararka soo baxayay oo ay tilmaamayeen in ugu yaraan dad gaarayay ilaa iyo shan iyo toban ruux ku dhowaad inay inay qaraxaasi ay ku geeriyoodeen dadka intooda badan boolisay u badnaayeen iyo dad shaaba aaga ka agdhowaa waxaana wararku ay tilmaamayaan in dad gaarayay labaatan ruux uu dhaawacyo kala gedisan uu kasoo gaaray mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weeraradan qaraxyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha magaalada istanbul ayaa ka wada hadlay waxaa isna cambaareeyay falkan ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo sheegay in arrintan aysan noqon doonin mid cabsi gelisa waddankiisa waxaa wasiirka gaadiidka axmed arsalan uu isna bartiisa twitterka ku soo qoray in qaraxan uu ahaa mid fal argagixiso ah islamarkaasina uu muuqday ciddii ka dambaysay waddanka turkiga waxaa saameyn xoogan ku yeeshay iskudaygii afgembiga ahaa ee dhicisoobay ee ka dhacay bartamihii sanadkan hase yeeshee dowladda weli waxa ay wadaa sidii ay u hanan lahayd guud ahaanba ammaanka iyadoo shacabkeeda kaashanaysa waxaa jira mas-uuliyiin la xirxiray iyo kuwo kale oo muddo kusii jira xabsiga dad fara badan ayaa arrintan saameyn ku yeelatay waxaana ka mid a ardayda soomaalida ah ee waddankaasi u tegay waxbarashada kuwaasoo hay-addii gacanta ku haysay markii ay meesha ka baxday iyagu qeybo ka mida ay tahriibeen kuwo kalena ay weli dhibaatooyin ku haystaan gudaha waddankaasi siduu ii sheegay mar kale weriye salmaan jaamac siciid waxaa la dhihi karaa ardayda halka wax ka baranaysa intoodii badan waxaa dalkani keenay qolooyinka afgembiga sameeyey ayaa wadankani keenay markii halkani la keenayna afgembigii markuu dhicisoobay intoodii badan goobihii ay degnaayeen waa laga soo saaray qaarkood waxbarasho la-aana ku dhacday qaarna wadankii ayay ka tahriibeenba halka qaar kalena qolooyin kale ama ay si iskooda ay qarashaadka ay isaga bixinayaan marka saameynta ugu badan afgembigaasi marka soomaalida laga hadlayo ardayda ayuu ku yeeshay ilaa haatan saasaanteeda magaalada ama dalka turkiga waa laga dareemaya guud ahaanna qaraxyadani waxa ay cabsi iyo walwal ku abuureen dalkaasi turkiga dadweynihiisa qaraxyadan ayaa waxa ay ka dhaceen dalkaasi saq dhexe oo xalayta ah dowladda turkiga ayaana la filayaa maanta inay hadallo ka soo saarto weeraradan lala eegtay ciidamadeeda amniga aad ay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay halkaad kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal guud ahaan dunida islaamka waxaa maanta oo ay ku beegan tahay laba iyo tobanka rabiicul awalka oo ah xuska dhalashada nebi maxamed nabadgelye ee naxariis korkiisa ha ahaatee looga dabaaldegay meelo kala gedisan waxaana dalkan maraykanka gaar ahaana gobolka soomaalidu ay ku badan yihiinee minnesora ka soconaya munaasabad lagu xuseeyo dhalashada nebigeenna taasi oo ay kasoo qayb galeen dadweyne ka kala yimid guud ahaan gobolada dalkan maraykanka haddaba wariyaha v o eda ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan oo haatan ku sugan munaasabadaasi ayaa goordhaweyta waraysi waxa uu la yeeshay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadda sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidul nuurul iimaan ee gobolka minnesora
maasha allah kaana xafladan aad iyo aad waxaa usoo qabanqaabiyey gobolka minnesoto ee aan joogno muslimiinta ku nool qaas ahaan masjidka nuurul iimaan waana hawl in muddo aan soo wadnay oo waxa aan qabanayno iyo qaabka aan u qalqaalinayn aan fahamsanayn in ilaa shan iyo toban sano muddo ah aan soo wadnay mar walbana sidaana usoo qabaqaabinaa maasha allah sidii aan malaynaynay iyo si kasii fiican bay noogu dhacda alxamdulilah rabbilcaalamiin magaaladeenna keliya ah ma ahan waxaa laga yaabaa magaalooyinka qaar in boqol qof dad gaari ay ka yimaadeen sida colombus ohio kaleeto sida missouri oo kaleeto sida jikago oo kaleeto ilaa iyo seattle waa laga yimid california waa laga yimid xataa waddanka dibaddiisa oo aan maraykanka ahayn dad badan ayaa ka yimid waxaa jirta inta badani kuma muxaadarooyinka ka baxahayay muxaadarooyin kala gedisan ayay ahayd dad fara badan ayaa su'aal ka qaba oo markii la dhaho mawliidka dadkaasi jawaabtaad siinaysa awalan horta sidaa arkaysaba xafladdu tawjiihin bay ahayd islaamka dhan meesha ay u socdaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa laga rabo iyo masiirkooda in lagu tawjiihiyo oo lagu jihaya waddada saxda ayay ahayd haddaan usoo laabtan r dhanka mawliidka mawliidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh horta waxaa lagu sameeyaa afar shay baa saldhig ah wax lagu sameeyo number one qur'aan la akhriyo midda labaad number two nabiga oo la ammaano sali lagu ammaano midda saddexaad siirada nabiga oo laga sheekeeyo iyo wixii islaamka u wanaagsan oo dhan markaas maqluga midda afraad sasuq lagu bixiyo mid walbana horteeda ayaa diintu u ammaantay oo mid walba haddii sadaqada la yidhaahdo qur'aan iyo aayaadka soo koobi kara saacada kuma soo dhammayn karno haddii la nabiga oo siiradiis laga sheekeeyo iyo ambiyada dhammaantood waa haddee wax la soo koobi karaa maahan waa diinta nuxurkeedii haddii la yidhaahdo shicirka la ammaano asxaabu rasuulillaahi ashcaarta nabiga ay ku ammaaneen keliya baa kumanaana intaasoo diiwaan dhowr boqol oo saxiibaa nabiga ammaantay haddii la yidhaahdo dadkii oo la tawjiihiyo ama la isku keeno ama qur-aan la akhriyo midna wax walba waa wax qur-aanka iyo sunnada laga qaadanahayo waxaa kaloo jirta oo mar kastaa ogtiin culamada ka maqashaa nebi moxamed asagaa inta soomay ayaa markii la weydiiyey jawaabihii ku jawaab waxaa ka mid ah waa maantii la dhalay dadka marka arrintaas xoogaa wax ka yidhaahdaan waxay yidhahdaan waxaa ka mid ah nebi moxamed mawlid ma samaynin abubakar ma samaynin maxaa loo samaynayaa waa sax nebi moxamed sidaan aan u samaynayno uma samayn lakiin si ka duwan buu u sameeyey abuubakarna haddee maxabadda nebigu ku jiraba dheyli buu nebi moxamed dul taagnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wixii abubakar nebi moxamed uu sameeyey cid u samayn kartaa ma jirto naftiisu ku furta annagu wax yar baa inta sugu nimaanaa ka sheekayna maane asagu naftiisibuu u dhiiba nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddii marka middaas la yidhahdo nebi moxamed saan uma samayn xataa la yidhaahdo dee nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi boqol waxyaalood ama kun waxyaalood oo aan xilliga nebiga jirin ayaan samaynaa oo ay ka mid tahay qur-aankaa noo qoran musaxaf xilliga nebi moxamed ma jirin kitaabada qoran oo dhan axaadiis tafaasiir naxwi midda kale oo aan rabo dadka inaan xasuusiyo xaflaad badan baan samaynaa mu'tamaraad diini dad badan masaajid baan waxay sameyn mu'tamar joogto ah lama sheekeeyo lamana bidcaysiyo su'aalna lagama keeno midda su'aasha leekan waa midka nebiga waxaan leeyahay marka waxa diintu xujo ma aha nebi maxamed waxaan ma samayn laakiin waxa xujaa nebi maxamed waa diiday iyo waa amraa xujo noqonaysa laakiin tarkigu xujo saxa ma ahan nebi maxamed wixii ka dambeeyey oo kumanaan oo khayra diintaa loo bandhigayaa hadday sunnadii nebiga iyo qur-aanka waafaqaana waa la samaynayaa haddii sunnadii nebiga iyo qur-aankii ay waafaqi waayaanna waa laga hartoomayaa marka tarkigu xujo ma ahan
waxaa jirta dadka inta badan ka soo horjeeda mawliidka ay ku doodayaan maxaa hal waqti loogu aadiyaa waqti kasta ma la sameeyo maasha allahu waa arrin aad u fiican oo la isweydii karo horta waqti in wax lagu aadayaa waa bannaan tahay oo nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadda soonka itniintoo kaleeto markii wax laga weydiiyey waxaa nebi maxamed markuu madiine galo wuxuu arkay yuhuuddii oo sooman maalinka itniinta maalinka ilaa cafwan waa waa hadalhamaan kuwa jira nebi maxamed waxaa la weydiiyey bisha maalinta caashuura oo bisha ay tahay muxaram tobanka soonkeedii ayuu wuxuu markuu madiine tegey intaas waa ku laabanaya nebi maxamed salawaatu rabbi wasalam aleyh markuu madiine tegey ayuu wuxuu arkay maalinka caashuura ee bisha muxaram tobanka ay tahay ayagoo sooman maxaa u soomantihin buu yidhi waxaa yidhi waxaan u soomannahay waa markii ilaahay uu badbaadiyey nebi muuse fircawn qomkiisu la halaajiyey nebi muuse anaa in kaga xaq badan bu nebi u ahaa anna nebi baa dhahay nabigu fasaama wa amara bisiyaami ilaa yowmina haada sanad walba horta maalin baa la soomaa marka horta sanad walba in wax la sameeya waa bannaan tahay usbuuc bay bannaan tahay balse annaka maba ahane annaku every saturday hadda meeshaan magaalada minneapolis aan joogna xafladda mawlid aan ku dhignaa every saturday baan isugu nimaanaa sabti kastaan isugu nimaanaa waxaan kaloo isugu nimaanaa mar kastoo aan waqti heli karno jumcada iyo iniinaha isugu nimaanaa marka midaan dadkii dee intaasoo gobol dadkan everyday la isuma keeni karo in hal maroo jamcaana la qabto meel walba lagu joogana hadda maalinka berri ah saddex mawlid baa ka dhacaysa magaaladeennan bisha dhan bay soconaysaa sanad maahan oo maalin maahan oo bil maahan nin aan maalin jikaabo kula kulmay ee waddanka bakistan u dhashay wuxuu ugu yidhi shan iyo labaatan sano bil kasta labiyo tobankeeda ayaa nabiga guriga ku weynaynahay waa macnaa bil walba sanad maahan sana bil maalintii u sameeyaa marka xujo noqon mayso taasi iyadoo ay bannaan tahay in bil sanadka wax lagu dhigo ay haddii adillada aan soo sheegnay misana maba samaynay daily baan samayna nabiga tacdiimka salawatu rabbi wasalaamu calayh dadka ka soo qayb galay dad intee tiradheeg baad ku qiyaasaysaa wallaahi aad hadda mataqaana ma aana tirin laakiin wax la odhan karo kumanaan weeye oo hadda dadka meesha markii inta meeshaan hoolkan hool aad u weyn weeye dadka hadda inta halkaas yaacaysa kaliyaan wax la soo koobi kara la arag marka annaku laakiin inta badan xawaaley laba kun oo qofod ayaan risfri garaynaa meeshooda marmarna kor bay u dhaafaan dadka meesha kuraastii lagu talagala waa ka bataan baa dhici karta su-aasheeda ugu dambaysa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan mawlidka kani ka dhacaya magaaladan minneabolis dadkaasi hurdadooda iyo jiefkooda iyo transportkeeda seebaad ku maaraysaan maasha allaahu horta xafladda sidaa ujeeddaba meelo badan xaflad sidaa lagu soo laguma soo gelayn hadda markay noo dhammaatana waa gebangebaya casho ayaan tegaynaa waa diyaarin maanta waa la soo qadeeyey dadka muxibiinta oo nebiga maxamed jecel salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa si falanteera oo dawcan ah cidna aysa u weydiin bay guryahoodina inta bannaynaynahaan martida nebigan u bannaynaynaa cunto joogtaana diyaariyaan waxaa laga yaabaa hal qof oo ka mida dadkaas inta gurigiisa banneeyey misena inuu ku soo adeegay kun doolar oo shukumaanno iyo go'yaallo iyo roog nadiifa iyo cunto iyo macmacaan uu gurigaas dhigay si shanta qof ama tobanka qof oo joogaysa ay wax walba u helaan marka waxaa suurtagala dadka qaarkiis qof inuu gurigiisa diyaariyay kun doolarna uu ku diyaariyo diyaarintiisii uu ku galay marka saas ayaan ugu diyaarinay boqolaal qof hadda guryihii mataqaanaa aan diyaarinay weli qaar noo sii banaa marti kastoo timaada aan qaabili karno marka shantaas beri oo culummadu imaanahayeen ama khayrku socday dadkaas ayaa sameeyey martiqaadkaas iyo khayrkaas ilaahay khayr ha siiyo waanan u ducaynaynaa waana uga mahad celinaynaa in meel kasta oo nebi maxamed lagu tacdiimiyey ee cidda tacdiimisa iyo qof kasta sunnadiina u gargaartana meel kastu jooga waa u ducaynana waan u mahad celinaa sidaasaan hawshaas ku dhacday sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidul nuurul iimaan ee gobolka minesora ayuu kaasi ahaa waxa uuna ugu warramaya halkaasi munaasabadii xuska nebiga caleyh salaatu wasalaam wariyaha v o eda ee gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan oo haatan ku sugan munaasabadaasi
subax wanagsan degeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyadoo guud ahaan dunida laga xusay munaasabadda maalinta caalamiga ee dhowrista xuquuqda aadamaha ayaa dalalka munaasabadaasi laga xusay waxaa ka mid ahayd jamhuuriyadda jabuuti haddaba wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa inoo haya warbixin gaara oo uu ku eegayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi
sida caalamka intiisa kale jamhuuriyadda jabuuti waxaa laga xusay maalinta caalamiga xuquuqalinsaanka amba aadanaha wasiirka garsoorka arrimaha jeelasha iyo xuquuqalinsaanka jabuuti muumin axmed sheekh ayaa marka hore iiga waramay xaaladda guud ee xuquuqda aadanaha ee jabuuti xaaladda xuquuqal insaanka jabuuti waxaa la odhan karaa inay xoog ba u fiican tahay oo in ahmiyad gaara uu madaxweynuhu siiyey ayaa ka muuqata leeshoo wasaaraddan iyaa ku shaqale cadaaladda iyo xuquuqal insaankaba mucaaridku inta badan waxay ku andacoodaan xuquuqalinsaanka jamhuuriyadda jabuuti lama tixgeliyo haddee tahay maxkamadda haddee tahay saldhigyada bilayska haddee tahay xabsiyada marka arrimahaasoo kale maxaad ka odhan leediyo dhaliisha waxa ay mucaaradku leeyihiin horta anigu waxaan odhan laha xakama jiraan kolka horreysa kolka labaadna waxaa jirta organizmo xafiisyo ku shaqale sida laantan cndhta aan idhaahno guddiga xuquuqal insaanka ilaalisa iyadoo qofba u sheegin inay soo warayso komisariyaga ay doonto tegi karto gaba qabood tagi karto ay xabsiga tagi karto ay eegi karto sida xuquuqul insaanka loo tixgeliyo shaqadeedaaba intaas iyada marka iyagaa askartii xuquuqul insaanka in la tixgeliyo ilaalinaysa waa iyaga dad kale waxa weeyaan raggani le xuquuqul insaan jabuuti lama tixgeliyo iyaga laftigooga markay dab hadday dembi galaan qareen bilaashaa la siiyaa ninkii itaal daran xuquuqul insaanka saan ugu dadaalnay halkaabay ka muuqataa gudoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti suleymaan cumar cudin ayaa isna iiga xoog warramay booqashooyinkii kormeerka ee ay dhowaanta soo sameeyeen waxaad aragtay inaannu howlo qabanno oon waxaanu tegnay xabsiga waxaanu tegnay komisaariyaayo meelo booliis meelo jaandaaran waxaas wasiirka cadaaladduna ma ogeyn xukuumad inaan ka ruqsad qaadanay ma jirto annaga ayaa si gaara dhulkaas oo dhuntay meelahaas iminkaad carabka ku dhufatay ee booqashooyinka iyo kormeerkaad ku tagteen soo maaha booqashooyin hore loo ballansaday oo loo diyaargaroobay qaar aan hore loo shaacin miyay yihiin maanta waxaanu ku darnay siduu sharciguna noo banaynayo sharciga oo artikalkiisa koob iyo tobankuna leeyahay inaanu sii sheegi karno iyo inaanu sii sheegi karinba noo fasaxaya marka waxaanu ku darnay inaanu aan cidba sii ogeysiin oon iyadoona cidba ogeysiin ay guddigu tegto si ay xaqiiqdii u aragto meeshaana waxaanu kala kulannay horta xabsiga dhexe nidaam wanaagsan baan kala kulannay guud ahaan waxaan sheegi karnaa ina waxyaabo badan guddoomiyaha uu xabsigaasi waxyaabo badan ubadilay uu waxyaabo badan wanaajiyey laakiin kolleyba horta wax walba dee in la soo qurxiyo u baahanta xildhibaanka mucaaridka ahna garyaqaan zakariya cabdilaahi cali ayaa isna wax iga sheegay siday tahay xaaladda xuquuqal insaanka jabuuti sharcigu waxa weeyaan markay dadku ku arkaan ha la eego jaraa'id ha la ogolaado debadda ka socda inay jaalka jabuutiya gabood soo ogi karaan dhibaatada ka taagan dadku siday ku sugan yihiin ha la ogaado runtii markaasaa la ogaan doonaa ina xaqwalisaanka maartay loo tixgeliy jibuutiyeen kale laakiin halkan xabsiga aad carabka ku dhufatay ee gabood si wanaagsan ayaa loo tixgeliya xaaladda caafimaad haddaad eegto qololka seexdaan haddaad eegto dhinacii cuntada raashinka cunayeen soo maha waxyaabahaasoo dhan dadaal aad indhaha iska qabanaysaan inagu waxa horta inta aad sheegaysaa wax ambaayiyo dowladda jabuuti ay sheegayaan wax maarata raadle maaha waxa weeyaan maanta kii dabadda joogay ayaan dawo haysan maxaad u malinaysaa ka maarata ku jira jahalna marka waxa weeyaan runtii aan isku sheegno waxa weeyaan maanta dhakhtarada jabuuti halkay joogaan waad ogtihiin telefishan lagu leeyahay iyo reyaalitiguna waa wax kala gaara laakiin ninka maanta gabood jeelka jabuuti ku jira oo dhakhtarbaha jira igu leh waa nin iska hadlaya agaasimaha guud ee xabsiga dhexe gabood ee dalka jabuuti korneyl maxamed jaamac ayaa ii iftiimiyey isna nolosha iyo dhaqanka xuquuqal insaankii ka jira xabsiga dhexdiisa xafiisku horta waxa weeye in laba sannadood aan iminka joogaa aan gudoomiye ka ahay waxyaalo fara badanna dee waan ka bedelnay hadday noqoto adaa carabka ku dhuftay xagga cuntada iyo xagga meelaha ay jiibsadaan waxyaalaha ka bedelnay waxa weeye cuntadoodii aad kor usoo qaadnay waxay cunaan saddexda waqti ta labaad waxa weeye waxyaalaha caalimka ka socdaa horumarka dalka ka socdana dee quladooduna kama maqno way la socdaan guri walba oo argashaaba waxaa yaala telefisyon baa yaala ay kala socdaan barnaamijyada dalka ka socda iyo dibadda waxyaabaha inta badan laga cawdo waxaa ka mid a arrimaha la xidhiidha dhinaca caafimaadkii ahaa oo inta badan aanay helin caafimaad wanaagsan waxaa kaloo jirta in xabsigu inuu cidhiidhi yahay marka dadku way ka badan yihiin arrimahaasoo kale maxaad ku macnayn lahayd horta badniinku waxa weeye kolka bulshada loo eego dalka joogta uma badna dadka xidhani dadka xidhan maanta haddaan kuu sheego waxay leeyihiin shan boqol iyo afartan bay yihiin shan boqol iyo afartankaasi marmar waxaa sameynaa wandisgurjinaa waan ka naaqusnaa xafiis ku yaalla ubuq baanu shubnaa ilaa boqol qof mar waxaa dhacdaa cafid baa jirta madaxweynuhu samey sanad kasta cafidaasoo ka koobanta saddex jeer laakiin xagga dowladda haddaan usoo noqdo adaa sheegee dowladda dakhtarku aada bay wanaagsan tahay leenoo wasaaradda caafimaadka ayaana siisa waxa dawada xaggan maaliyaddana waxbaan ku leenahay yar budget yar baan ku leenahay oo inta nimankan aan joogaan sameeyay taas farmasiigan uga qaadnaa dawooyinka xeerilaaliyaha jamhuuriyadda ee dalka jabuuti maki cumar cabdulqaadir ayaa si cad iigu qeexay in maxkamadaha jabuuti ay si wanaagsan u tixgeliyaan xuquuqda aadanaha maxkamaduhu iyo hadday noqotoba cadaaladdu si guud waxay u joogtaa inay tixgeliso xuquuqal insaanka waxaa in badan la maqlayo inay xaakiyaashu amba xeerilaaliya iyagoo u joogaan tixgelinta xuquuqal insaan inay ay ixtiraami waayaan way dhici karta hadday dhacdoba tallaabooyin lagu ciqaabo way jirtaa waxay ka dhigan tahay masalan haddaa imika xeerilaaliyuhu amba xaakimku u diido qof dacwad lagu soo ogey inuu difaaciisa diyaariyo inuu wakhti u helo difaaciisa hadday u diidaan uu ka ashkatayn karaa racfaan buu ka qaadan karaa marka waxay ka dhigan tahay maxkamaduhu waxay u joogaan laba shay waxay u joogaan inay ku qasbaan dad amba xafiisyaal amba institution maa la yidhaahaa xuquuq alinsaan ixtiraamtiisa iyo inay iyagaba inay ixtiraamaan inay tixgeliyaan ooyaan rabadaan muuse v o a jibuuti
aad iyo aad buu mahadsan yahay ramadaan muuse oo inoo soo diray warbixintaasi oo uu ku eegayay xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka jabuuti halkaad kala socoteenna waa v o a
waa hagaag haddii bal qodobkii ugu weynaa wararka caalamka aan soo qaadano laba qarax ayaa ruxay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee dalka istanbul halkaasi oo dadka badan shan iyo toban qof ay ku dhinteen haatanna
aynu sahray aan adigii adiguba dhegeystayaasha ku wada nasanno codka fanaanka cabdicasiis jarmal iyo heeskiisii waa layaa dimiya xadiya
ma ilowsanahay axdigad martiyo meeshaadii
codkaasi cabdicasiis jarmal iyo heeskaasi axadii ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii aroornimo waa anigoo saare cabdiaxmede iyo xuseen barre aadan oo idinla inteenu mar kale idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada aynu ku kulmi doonno inta ka horreysa waxaan idinkaga sii tegaynaa maqalkaasi hees
I'm a snow
This program has come to you from the Voice of America, Washington.